bismillaah runtii geedka wariyaasha ku howlgalo magaalada baadhabo ee xarunta gobolka baayo iyadoo xillo soon laka jara wakti horaa ka hanya geedka erboorka seedeen baydhabo nayballaa ka dhawaaye madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda federaalka oo shirki amniga baydhaban ku furu maayo tasharafleeka balaawta soo dhoweynta wariyaalka eerboorka saacado badan ka suganaayeen nasiib wanaag xilliyada degaan madaxda tixgelin badan ma helaan wariyaala dhibaato la jeersiyay intii soo dhaweynta dareerti walna min argaana holiyo wadeen wari walbana mayba wadee baajkon baajkon mayba caddeen haayay shakhsiga ama wariyaha intii hoolis ata to dowladda la ogto waana wariyaasha oo ku howlgalaw shirkun beselin suubi markii madaxtooyada laambahi mayba dhiiday wariyaashii kusooda dowlad goboleedyada iyo hani federaalka inti lin ogolaada inti hoolka martada ee madaxda shiraasi oo ogolaan wariyaashii koonfur galbeed wariyaal kumada ya ku dhiidhiyay arrintaas oo iska deen inti guda galaan laakiin nasiib wanaag nabad sugidda dadku tirsan ya feeri wariyaashii inti wariye feer leynaseeda isoo kaa maridiisuweeda gacan qaadana haddana markiisu murumi idil kortama guda gala eray bastoolad madolu ku saara iyo geedka dheede wariyaasha dirin badanyiin sid cali muuse ateera oo kumadda kaamiramaanada yaa dhibaato laha deersii waana ku sooday shirkadda home connect waana un walan dul qaadaana mee dowladda koonfur galbeed horay tixgelin min ku haysana geedka inta tixgelin ku helaan non miigmalayaneebun horeyba tixgelin ma ku haysana wariyaalkun la dhibaatay socdaal iyo sid cali muuse ateera iyo wariyaasha dhammaantooo la baahdilay sababta kadheedaana taas jawaabaha ku biyey maanta waxaan halkan isugu nimid wariyaasha ka howlgala dhammaan warbaahinta kala gedisan ee ku taalla dalka soomaaliya wakiilna uga ah magaalada baydhabo waxay isugu jiraan telefishinno waxay isugu jiraan raadiyayaal waxay isugu jiraan websaydyo iyo baraha bulshada isma leheen saacaddan halkan ayay isugu imaan doonaan mid walba wuxuu saaki ku soo gallahay shaqo weliba lagu casuumay lagu soo wargeliyey sidii wanaagsaneed ee loo soo wargeliyey laakiin shaqadoodii maysan u gudanin taas marka waxaa ay ku tusaysaa kala war kaadashola'aanta ka jirta maamul goboleedka koonfur galbeed ee ku aadan dhinaca warfaafinta iyo brotokoolka madaxtooyada saakay markay soo degayeen wafuudda kala gedisan wariyaasha waxaa lagu bilaabay hagardaamo agajuglayn iyo qaarkood kalarka la qabanaya maalin walbana waa ku dulqaadan jirnay annagoo weliba samir muujinayna oo leh waxaa tihiin indhihii bulshada ha horseedina dhibaato iyo magac xumo soo gaara maamulka koonfur galbeed tii iyada ahayd iyadoo ballaarna ayaa maanta noo timid oo welibana gaarsiisay in wariye ka mid ah wariyaasha baftoolad loola soo baxo iyadoo ay arkayaan mas-uuliyiintii maamulka koonfur galbeed ilaa iyo weliba heer qaran ayaan darro waaya runtii oo soo noqnoqotay qaarkood ka ilmaysiisay waxaasoo kalena waxay keentay in wariyaashii maantay halkan isugu yimaadaan iyagoo ay la socdaan guddoonkoodii
alxamdulilaah wax walbo waxaa waaye waa wax ilaahay loogu mahad celiyo wax nagu dhacayna waa waxaan la malaysan karin saxafiyiinta soomaaliya guud ahaan saxafadda adduunka ayay ka jirtaa dhibaato laakiin saxafiyiinta soomaaliya waa kuwo dhibaatada u nugul mar walba dhibaatadu ay ku habsato ugu badnaanna maantay saxafiyiinta magaalada baydhabo xarunta gobolka baay oo ka dhacaya shir weynaha amniga qaranka soomaaliya oo ay u guntanaayeen oo ay rabeen saxafiyiinteedu in ay sida ugu habboon ay u tabiyaan waxa ka soo baxaya shirkaas oo ay bulshada u baahan tahay waxaa maanta ka hor istaagay ciidanka dawladda federaalka gaar ahaan kuwa ilaalada ka ah madaxweynaha iyo sidoo kale kuwa koonfur galbeed gaar ahaan sarkaal ka tirsan nabad sugidda ayaa dhibaatooyin ba'an u geystay saxafiyiinta sawirqaadi sid cali muuse maxamed ayuu gacan u qaaday wuxuu u diiday ka hor istaagay hoolkii ay owgalay madaxweynaha dawladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka soo degay elboorka shaatigaduud international airport ee magaalada baydhabo halkaa laga soo wada raacay lana yimid madaxtooyadii maamulka koonfur galbeed soomaaliya halkaas ayaa guud ahaanna laga hor istaagay inaan gudaha u galno meesha uu madaxweynaha kula kulmayo madaxda maamul goboleedyada galmudug iyo puntland iyo ra'iisul wasaaraha oo iyo weliba sheekh shaakir oo ahlu sano ka socday oo dhammaantood ka soo horeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya saxaafadda waxaa muhiim u ahaa kulanka amase wada fadhiisiga madaxda ay wada fadhiisanayaan inay qabsadaan guud ahaan waa loo diiday saxafiyiintii ku sugnaa magaalada baydhabo si gaar ayaa loo faquuqay waxaana intaasi sabab u ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo aanay u kala harin gaar ahaan waxa ay sabab u noqotay in taliyaha madaxtooyada uu u diido sidoo kale madaxtooyada inay ku nagaadaan saxafiyiinta ka soo saaray dhammaantood una diiday madaxtooyada inay kusii nagaadaan
bismi illaahi araxmaan araxiim dadka halkan jooga waa saxafiyiintii deegaanka gaar ahaan wakiil waraadyadii tviyada kala duwan ee af soomaaliga ku hadla iyo idaacadaha kala duwan ee ku yaala gudaha dalka iyo kuwa deegaanka gudaha baydhabo ah toddobadii subaxnimo galay garoonka diyaaradaha ee baydhabo halka oo maanta siyaabo kala duwan loogu soo dhoweynayay madaxweyneyaasha maamul goboleedyada dalka iyo madaxda qaranka jamhuuriyadda soomaaliya sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cilladdu waxay ka soo bilaabatayba garoonka diyaaradaha in horta fursad loo siin waayey in wax duubtaan in bosithonkii ama meeshii loogu talagalay inay istaagaan oo qolada madaxtooyada aan kala shaqaynaynay in haddana lagu ixtiraami waayey oo muuqaalo saxa ah wariyaashii inay qabsadaan xitaa loo diiday kadib soo dhoweyntii markii madaxtooyada la yimidna arrintu waxay isu bedeshay in feer iyo laad iyo bastoolad in dadka madaxa loogu qaraaco marka wixii meesha ka dhacayna cid ka qarsaaneyd ma jirin wixii mas-uuliyiin ahaa iyo wixii wariyaal ahaa iyo wixii ciidan ahaa iyo wixii kor ka yimidba wax loo wada jeeday ahaayeen in heer saraakiishii nabasugidda madaxtooyada bastoolad wariyaashii ay la soo baxaan oo laga qabqabto taliyaashii madaxtooyada in feer iyo laad wariyaashii ay la dhacaan in laga celceliyo in wax naga dhegaysan waayaan in dulqaadka aan ku shaqaynaynay iyo dhabar adeega wariyaasha ay soo sameeyeen la arki waayo aad baan ugu xunnahay ka saxafiyin koonfur galbeed ahaan waan cambaaraynaynaa waxaan go'aansannay maadaama anakoo qalabkeena iyo soon ay tahay ixtiraam xumada iyo meesha nidaam xumada naga soo bixiyey markaan aragnay waxaan go'aansanay in shaqo joojin aan samayno muddo toddobaad ah ilaa arrintan wax ka qabanayo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed sababtoo ah waxaa dhacay waxay ahaayeen wixii ugu dambeeyey oo saxaafadda koonfur galbeed lagu samayn karay marka waana nagu dhacday adkaysigeennana waan yeelanaynaa laakiin haddii maanta nanaga mamnuucay meeshii soomaalida oo dhan ay ka dhexaysay oo wariyaasha oo dhan ay ka dhexaysay oo la yidhi ka baxa meeshan kaamirooyinkii laguma arki karo weriye laguma arki karo bannaankan joognaa wax loo dulqaadan karana ma ahan koonfur galbeedna intii aan aamusi karnay oo dulqaadan karnayna waan dulqaadanay